Abuukur Armaan oo ah siyaasi qoraa ah, horeyna u soo noqday safiirkii dowladda federaalk ee dalka Mareykanka, ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya. Wuxuu si gaar ah farta ugu fiiqay dagaalada ay dowladda federaalka sheegayso inay kula jirto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo markaa kaashanaysa dowlado shisheeye oo uu Mareykanka ugu horreeyo. Armaan oo la hadlayay mid ka mid ah warfidiyeenka online-ka ayaa tilmaamay in ciidamada dowladda federaalk ay u dhintaan had iyo goor istiraatiijiyad xumo dagaal, wuxuuna sheegay in labaatan goor la weeraray xeryahooda, khasaare ba'anna la gaarsiiyey, wuxuuna tusaale u soo qaatay dhowr dhacdo.
wasiirka difaaca iyo waxaan iyo soomaalida isla dhex maraan aniga ma qabata laakiin middaan qaba waxa waaye istaraatiiji xumo awgeed in lagu soo jiiday oo la keensaday duurkii meelaan lagu xisaabtami karin waana kuwan ciidamadeenna waxa ku dhacaya aad aragtid aan qofna fasirin karin waxaan ugala jeedaa ciidan dhan oo meel la geeyey maanta waxaad maqlaysaa berrito waxa waaye ciidankii markay soo tooseen intaasoo baabuurna waa maqan tahay intaasoo baabuurna waa la gubay intaasoo ciidan ebera laga dhigay qaarna duurkiyaga dhowr maroo isku xigtay noqotay sidaad sidaad la socotaad masagawa ha noqoto caws weyn ha noqoto tirada yacni ilaa iyo waxay gaaraysaa labaatan what is happening there marka istaraatijiga xunun ka hadlaya taas waa abuukur armaan safiirkii hore ee dowladda federaalka u fadhiyey maraykanka ayaa daaha ka rogay sababta uu xasan sheekh u jooga dhuusamareeb iyo waxa ku hoosduugan dagaalka lagu soo qaaday wilaayada galgaduud wuxuuna sheegay inuu jiro qorshe lagu doonayo in lagu boobo khayraadka ku jira gobolka galmudug because issuegaasa maanta important waa issuega uraniumka waay sidaan ognahay markaad oil iyo waxaas iyo rig inaad sarab garayso iyo howlo badanay u baahan tahay illegal mining waxaasoo dhan uma baahan qof kastoo xamartaga adi waxaad weydiisaa adiga haddii aad joogtay waxaad isweydiisaa habeenkii intaasoo diyaarad maxay samaysaa oo ka degto oo ka kacda bal ii sheeg maxay samaysaa yaa waa passengerka oo oo qorax diidka oo habeenkii un safrow habeenkaas yani is that what's going on mise howlo kalaa meesha ka socda galmudug arrinteeda bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii aqoon-yahan ay wareysatay idaacadda alfurqaan uu bidhaamiyey xog ku aadan in dowladda faransiisku xasan sheekh ku cadaadinayso dagaalka galgaduud si ay u hesho macdanta yuraniyamta ee ku jirta ceelbuur maadaama faransiiska laga soo ceeriyey waddamadii galbeedka afrika ee uu muddo dheer gumaysanayay kheyraadkoodana boobayay